haweeney ayaa la sheegay inay seegeeda ku dishay magaalada qardho ee maamulka puntland kadib markii khilaaf soo kala dhex galay booliiska ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan haweeneyda dilka ku eedeysan warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb falkani oo ka dhacay magaalada qardho ayaa dad badan argagax ka muujiyeen haweeneyda ayaa dilka ninkeeda oo jiray soddon iyo shan sano u adeegsatay toorey sida la xaqiijiyey hay-adaha amniga oo saxaafadda la hadlay muddana ku howlanaa soo qabashada gabadha dilka geysatay ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan sharcigana ay horgeynayaan oo ku baxay xaaska gacantiisa gabar la odhan jiray farxiyo ismaaciil maxamed oo hadda ku jira gacanta ciidanka booliiska waxay ahayd xaaskiisii waxay shilkaasi ka dhacay xaafadda cambo ciidamadu way ka howlgaleen ciidanka booliiska oo hogaaminaya taliyaha saldhiggu waa ka howlgaleen howlgal bacdigiis gacantaa lagu soo dhigay gacan kudhiiglihii wax badan baa dadka shacabka ay saxaafaddina soo weydiinayeen haddana waxay ku jidhaa gacanta booliiska gabadhii gacan kudhiiglaha ahayd waxay ahaayeen famil isqaba oo dhaas xaaska afar caruuray u lahayd isku dhac bacdigeed ba arrintaasi dhacday toorey bay ku dhufatay ninkaas saas ku dhintay dhagax uun saaran yahay insha allah inaan xabaallaan rajeeraynaa halkan waxaa uga tacsiyeerayaa awalan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday aweys waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo caruurta iyo familkan ilaahay samir ha ka siiyo dadka shacabka oo reer karkaar oo qaraqadhood oo gacanta ka geystay qabashada gacan kudhiiglahana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa marka insha allah waxaan rajeynaya hadduu allaydma iyadan inaanu sharciga marsiirayno marxuumka meydkan insha allah inaanu xabaallo haweeneyda iyo seegeydii marxuumka geeriyooday ayaa isu dhalay afar caruur ah waxaana la sheegay inuu dilka yimid kadib khilaaf iyo maseer dhaliyey gacanka hadal nuux muuse birjeeb v o a garowe